wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa si cad u sheegay in wasaaraddu ay tallaabo sharci ka qaadi doonto cid kastoo lagu helo inay ku lug leedahay iibinta ama faafinta maandooriyaha dalka wasiirka ayaa sheegay in maandooriyuhu uu si weyn u saameynayo caafimaadka bulshada gaar ahaan dhallinyarada isagoona tilmaamay in arrintan ay qeyb ka tahay dhibaatooyinka caafimaad iyo amni ee dalka ka jira waxay soo rogtay amar ah inaan lagu arki karin dawooyinkaasi meel aan isbitaal lahayn isbitaaladuna waxaan rabnaa dawooyinka ay helaan inay xisaab xir kusoo sameeyaan meesha ay ku baxeen inay keenaan prescriptionka ay ku bixiyeen ay keenaan isbitaal walbana waa inuu lahaadaa number dhakhaatiir loo ogyahay dawadaas inay qori karaan oo cid walba iska qori karin isbitaalada marka waaweyn ee daawadaas aan ka maarmin waxaan rabnaa in ay soo gudbiyaan isbitaal walba numberka dhakhaatiirta hal ama laba ama saddex dhakhtar oo saxiixiisa ay ku bixi karta daawadaas kadibna ay soo gudbiyaan daawada soo gashay isbitaalkaasi iyo liiska ka baxay iyo prescriptionka ay ku baxday inay soo gudbiyaan bolices adag oo noocaas ah ayaanu ka dejin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo laakiin guud ahaan wasaaradda waa hore ayay mamnuucday dawooyinka noocaas dalka in la keena in laga ganacsado waa hore ayay mamnuucday sidoo kalena waa hore ayaa laga mamnuucay farmashiyaasa publica in lagu iibiyo keliya marka inaan hirgelinno amaradaas wasaaradda ka soo baxay ayaan ka codsanaynaa laamaha amniga oo farmashiyaashii lagu arko tallaabo laga qaado